joogliyo waxaa lagu hamiyaa kala habiweeye hodan iyo barwaaqaan heli karayna inagaysu hayne waa lama huraane qowlaha danteena iyo horumarkeena yaynaanu kala harin waa lama huraane qowlaha danteena iyo horumarkeena yaynaanu kala harin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan wanaagsan saaxiibadana dhegaysanayo oo halkani waa radio cadaado waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii falaqeynta wararka radio cadaado oo maalin walba xilidan oo kale markay saacaddu soo gaarto halkan aad kala soo jirteen
dhibaatiyo gaajiyo haraad baana hareerayaale dhulkeena hooyo loo hagar baxaaba inaha qabdiraaye
barqa wanaagsan ayaana hawadeedii kaleenahay saaxiibayaal meel walba aad joogtaan isi kastoo maqalka raadiya cadaadidii soo gaara waxaan habadeedii kaleenahay barqanimo suuban barnaamijka falaqeynta wararka radio cadaado qodobada maanta aad ku maqli doontaan dhegaystayaal annagana idiin heeno waxaa ka mid ah een, taliska ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo ka hadlay howlgal ay ka sameeyeen gobolka shabeellaha hoose haddaba howlgalkaasi intuu leeg yahay howlgalkaasi dal ma lagu soo qabtay haddaba barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbi doonaa howlgalkaasi ayaa hogaaminaya sidoo kale barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa dad hor leh oo ku dhintay ama u dhintay cudurka loo yaqaano coronavirus dalka maraykanka haddaba dadkaasi intay la eeg yihiin saameynta intuu la egyahay cudurkaasi geystay barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbi doonaa faahfaahiino dheeraada ayaa waxay ka soo baxayaan howlgallo ka socda xaafado ka tirsan magaalada boosaaso kadib shalay geligii dambe weerar ka dhacay magaaladaasi barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda federaalk soomaaliya oo amartay in la xiro dhammaan goobaha waxbarashada ee ka jira dalka soomaaliya haddaba een, maxay tahay sababta barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaan ka maqneen barnaamijka intuu hawada ku jiro ama idinkugu soo gudbi doonaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre iyo duqa magaalada muqdisho oo kormeeray xarun lagu karantiiro dadka qaba cudurka halista ah ee coronavirus sidoo kale dhegaystayaal waxaa ka maqneen xubintii aadka xiisaha badneed ee kalamaan qeybaha u dambeeya barnaamijkana hadduu alla haween ogolaado dhegaystayaal waxaa idinkugu soo gudbi doonaa heestaani
wadabeen gumaysigu nagu dage iga daawa dhiiggaata iyo kala daatalaan iga daawa dhiigiyo darxumo waa halkay degtee iga daa qabiil qaran baa ideeqe iga daa
gabagabada barnaamijka dhegaystayaal ayaad maqli doontaan barnaamijka maanta waxaa idiin soo saaray halkan idinkaga tabinay anigoo ah maxamed aadan karaama waxaana ii farsameynaya cabduqaadir dacwo waa mar kaliya barnaamijkii falaqeynta wararka radio cadaado baraq wanaagsan ayaana habadeedii kalena hay saaxiibadana dhegaysanayo oo barnaamijka falaqaynta wararka radio cadaado dhegaystayaal ayaan gudagalaynaa markaani waxaan ku bilownaynaa dhankaasi gobolka shabeellaha hoose taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ka hadlay howlgalka ciidamada dowladda maalmihii lasoo dhaafay ay ka wadeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose islamarkaana ay kula wareegeen deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal odwaa yuusuf raage ayaa sheegay in keliya gobolkaasi aan howlgallada aysan ku ekaan islamarkaana ciidamada dowladda soomaaliya ee dhammaan gobolada dalka ka fulin doonaan howlgallada ilaa inta laga saarayo dagaalamayaasha al-shabaab waxa uu sheegay in howlgalkii ugu dambeeyey ee ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose guulo waaweyn laga gaaray islamarkaana ay sii wadi doonaan howlgalladaasi maalin ka hor ayay ahayd markii ciidamada kumaandoska soomaaliya ee ku sugan gobolka shabeellaha hoose ayaa waxay dagaal kula wareegeen deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose halkaasi oo inta halkaasi oo in ka badan lix sano ay haysteen dagaalamayaal ka tirsan xarakada al-shabaab taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya jenaraal owa yuusuf raage oo ka hadlayo arrintaasi howlgalkaasi ay qaadeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa u hadlay sida tan
adeer ma ahan ee, gobolka shabeellaha hoose kaliya guud ahaan ciidanka xooga dalka soomaaliya sida la socotaba gobolada dalka meelo kala duwan oo howlgallo ka wadiya howlgalladaasuna ee, boqolkiiba sagaashan waxaan dhihi karnaa ee, si guula ee, ayay ku dhammaadeen amba ku socdaanba ee, kuwa ka miduhu Ee, waxaana rajaynaa insha allahu tacaala howlgalladaas inay sii soco doonaan Ee, waxyaabaha aan rajaynaynana waa dee nimankan ee, ee, ummadda soomaaliyeed u diida nabadii iyo noloshii u diida in muxuaha ii sheega laga dulqaado ummadda si qof walbo soomaaliyuhu ay gurigeeda ay nabad ugu noolaato ee, muxuaha ii sheega beerahoodana ay ugu tabcadaan ee, si xur ah ay ugu tabcadaan marka dabcan waxaan isleeyahay waa uun shabeellaha hoose kuwa ka socda guud ahaan gobolada howlgallada ka socda qayb ka mida wa
kaasi wuxuu ahaa jenaraal odwaa yuusuf raage oo ka hadlaya howlgallada ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ka sameeyeen gobolka shabeellaha hoose barnaamijka falaqeynta wararka radio cadaado ayaa dhegaysanaysiin dhegaystayaal radio cadaado ayuu si toosaana idinkaga imaanayaa
inagoo heshiisa inagoo hagaagsan inagoo u he
barqa wanaagsan ayaana habadinday kaleenahay saaxiibadana dhegaysanayo markaani waxaan aadaynaa dhankaasi magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa sheeciyeen in dowladda federaalk soomaaliya ay shan milyan oo dollarka mareykanka ah ee u qoondeysay la tacaalidda caabuqa coronavirus dhammaan dalka sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa ku dhawaaqay in la xirayo dhammaan goobaha waxbarashada iyo dugsiyada jaamacadaha laga bilaabo maanta iyadoo xirnaan doono ilaa iyo shan shan iyo toban maalin
bismi illaahi raxmaan raxiim Eh, sida aad ka maqasheen shalayta hay-adaha caafimaadka dalka waxay xaqiijiyeen in wadanka laga helay kiiskii ugu horreeyey ee cudurka loo yaqaano coronavirus waxaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan ugu baaqayaa inaanay walaacin balse ay ku dadaalaan inay muujiyaan foojignaan dheeraad ah dowladdu waxay diyaarisay waxyaabaha muhiimka u ah sidii looga hortegi lahaa cudurkan iyo qaabkii aan u wajihi lahayn xaaladda ka dhalan karta dowladdu waxay hirgelinaysaa xarumo aan ugu yeeri doonno xarumaha badqabka oo ah xarumo aan rabno in lagu haayo dadka aan isleenahay waa in la karantiilaa inta la hubinayo caafimaadkooda ilaa iyo hadda waxaan rajaynaynaa inaan samayno ugu yaraan labo ama saddex xarumood sidoo kale waxaan rajaynaynaa in isbitaal martini aan si gaar ah uga dhigno meeshii lagu daaweyn lahaa bukaamada waxaa ku socota shaqo qalabayn iyo maalgelin si uu ula tacaali kara isbitaalkaas dhibaatooyinka ka imaan kara cudurkaas haddaba si aan ula tacaalino xaaladaha ka dhalan kara cudurkan loogana hortago waxaan ka codsanayaa shacabka soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogaan inay raacaan talooyinka ay bixinayso wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha dowladda ee howshan ku howlan si marka aan uga hortagno cudurkan waxaan caawa halkan eh, shacabka soomaaliyeed u sheegaynaa in la xiro eh, iskuullada iyo jaamacadaha laga bilaabo maalinta beri ah oo ayna xirnaadaan shan iyo toban maalmood kadibna ay ka sugaan warbixin dheeraada dowladda soomaaliyeed sidoo kale waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo dhammaan kulamada waaweyn xafladaha iyo isku soo baxyada fagaarayaasha si looga hortago cudurkan foojignaantana aan u xoojino dowladdu waxay eh, kala shaqaynaysaa arrinkan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada si aan u muujinno wax ka qabadka cudurkan waxay xukuumaddu maantay meel gaarah dhigtay shan milyan oo dollar oo ah lacagtii ugu horreysay oo u qoondayno oo lagula tacaali doono eh, cudurkan lacagtaas waxaa waxooga qaban doonaa qof walba oo soomaaliyeed oo dhibaata ka soo gaarta cudurkan meel walba oo ay dalka ka joogaan haddii ilaahay yidhaahdo Eh, sidoo kale waxaan wada hadallo kula jirnaa hay-adaha dhaqaalaha adduunka eh, si aan uga helno caawinaadii looga hortegi lahaa cudurkan dalka soomaaliyeed oo dhan waxaa kaloon eh, sidoo kale la fariisanay oo aan talooyin isweydaarsanay gadacsatada soomaaliyeed sidii iyadana aanu xaqiijin lahayn eh, saamaynta cudurkani uu ku yeelan karo dhaqaalaha oo aan uga hortegi lahayn Ee, ugu dambayntii waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed waxa ugu xooggan ay haystaan waa iimaankooda caqiidadooda iyo diintooda inaan ducaysanno ilaahay ku xirnaanno ilaahay baranno ayaan soo jeedinayaa waana idiin mahad celinayaa kulligiin wasalaam calaykum kaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre oo shaaciyey in dowladda federaalk soomaaliya shan milyan oo doolarka mareykanka ugu talagashay la tacaalidda cudurka halista ah ee coronavirus intaana ka bixin cudurka coronavirus oo saameyn ba-an ku haya een dalal badan oo kamid ah dalalkani africa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar firish ayaa xalay kormeer ku tegay goobo ay dowladda federaalk soomaaliya u diyaarisay in lagu- in lagu karantiilo dadka laga helo cudurka halista ah ee coronavirus ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ee gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa goobaha ay kormeerka ku tageen waxaa kamid ah xarunta weyn ee loo qorsheeyay in lagu dabeeyo dadka laga helo cudurka coronavirus kaasi oo ku taala degmada xamarweyne ee gobolka banaadir sidoo kale waxa uu kormeer ku tegay isbitaalka weyn ee martine oo ka mid ah goobaha loogu talgalay in lagu in lagula tacaalo dadka ku dhaca cudurkani magaciisa loo yaqaano covid 19 madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan cal- madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maalin ka hor sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay diyaar garowday sidii uga hortegi lahayd cudurkani halista ah ee coronavirus oo haatan kusii faafaya dalal badan oo ku yaala caalamka dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa xalay shaaciyay in dowladda federaalk soomaaliya ee shan milyan oo doolarka mareykanka ah u qorsheysay la tacaalidda cudurka halista ah ee covid 19 loo yaqaano dhammaan dalka oo dhan barnaamijka falqeynta wararka radio cadadow ayaa dhegeysanaysiin radio cadadow ayuu si toosaana dhegeystayaal idinkaga imaanayaa بسم الله الرحمن الرحيم آه، سيدا آد كب
dhegeystayaal naga raadi noqda ayaa idin leenahay cilo dhanka farsamada ayay ahayd barnaamijka falaqeynta wararka radio cadaadow ayaa qeybihii dhexe isla soo gaarnay
dhibaatiyo gaajiyo haraad baana hareerayaale
barnaamijka falaqeynta wararka rediyo cadaado ayaa si toos ah u maqlaysaan dhegaystayaal markaan waxaan aadaynaa dhankaasi oo maamulka puntland ciidamada ammaanka maamul goboleedka puntland ayaa xalay ilaa isaaga waxay howlgallo kala duwan ka wadaan xaafado ka tirsan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari halkaasi oo shalay garigkii dambe ka dhacay weerar sababay dhimasho iyo dhaawac weerarkaasi ayaa waxaa lagu dilay nin lagu magacaabi jiray saleymaan axmed shire oo ka tirsanaa wasaaradda maaliyadda puntland halka lagu dhaawacay hal askari iyo hal qof oo shacab ah iyada oo dadkii ka dambeeyay falkaasina ay goobta ka baxsadeen saraakiil ka tirsan ciidamada booliska puntland ayaa waxa ay sheegeen in ciidamadu ay howlgallo ka wadaan xaafadaha magaalada boosaaso oo mararka qaar guryaha baaritaano ku sameeyaan iyagoo baadigoob ugu jira dadka falalka amni daro ka geysta magaalada boosaaso saraakiishu ilaa iyo hadda ma shaacinin howlgalkaasi waxyaabaha ay kusoo qabteen waxaana wararka qaar aan helino ay sheegayaan in wadooyinka iyo xaafadaha qaar ee magaalada boosaaso lagu arkayo ciidamo weli wada howlgalka labadii bilood ee lasoo dhaafay waxaa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ka dhacayay qaraxyo iyo dilal qorsheysan oo loo geysanayay mas-uuliyiinta iyo askarta iyo dad shacab ah waxaana weeraradaasi mas-uuliyadooda sheegta inta badan dagaalamayaasha al-shabaab iyo kooxda daacishta soomaaliya ee ka dagaalanta deegaano ka tirsan gobolka bari gaar ahaan buuraleyda galgalo
iyo warumarkeena yaynaanu kala harin waa lama huraane hawlaha danteena iyo warumarkeena yaynaanu kala harin
qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan la soo gaarnay dhegaystayaal markan oo kale waxaa idiin soo gudbi jirnay ama naga barateenba saaxiibada kalmaan dhegaysi haboon
hargab kibre weeye koronaha la sheegaya war cudurkan ha sheegaysaan madaxda afrika waa ku faa'iide shacabkiina waa ku dhibin yahay dadaan isu imaa karin ayagana u imaa karin miyay heleen war muqdisho walba waa kala qoqobnay war lama beled bilaayidiyo iyonay bukeen hoobakooye langa soorka badbad sidee waa la eri war cudurkan la sheegsheegayo madaxda afrika lacag badanay ka faa'iideena la yidhi haddana kow ma joogto lacagtu waa bilow war bangiga adduunka maanta lixdan milyan oo dollar ay kenya ugu deeqeen oo cudurkan loogu talagalay koonfur afrikana waxaa la sheegay inay toddobaatan milyan u qorsheeyeen soomaaliyana waa kusa socotaa ninkan warka dhurahayow dhambaal aanan qorin ha sheegin xaqiiqda dhulkaan ha sheegin wixii dhacay ha isku sheegin halkay ka dhaceen ha sheegin siday u dhaceen ha sheegin taariikhda dhigneed ha sheegin war taliya ha sheegin miyaa gabaygaan sameeyey abwaan miya abwaan ardogoonsana kan ha sheegin oo ha sheegin oo ha sheegin madada lete seebaasina ka hele warnamada anigu soomaalidaan aqaanaayo haddii lacag la sheego iminkay xanuunka isku wada ridi doontaa hayehe haye has jiriisi wir inoo bukeenka lisiyaa beesida ka aalo hayteen war haddaaba waxaa la leeyahay halka kiisoo soomaaliya laga sheegay inuu jiro iyo in kale shakiyaa laga qabaa warwar ma haysaan hay-adda caafimaadka adduunka ee dhowliyaajo soomaaliya liiskii way ku soo dartay lacagtana waxbay ku leedahay war wasiirka caafimaadka kenya maalin hor waa kii yidhi gabadhii ugu horraysa ayaan ka helna cudurkan arrintiina waa beenowday gabadhina samboor ayaa hayaa la yidhi haddana waxay tidhi wasiirka arrintakaa sheegay maxkamadda adduunka ayaan ka dacweynayaa warnimiya horta geedda soomaaliya leey aglisheedis waay sababto ee udurka lanka ka dhii magaajay mashaagna da'diis mashaagna dalku isku kooy mashaagna ilaan dareanga ka jiri
war kududuy oo soomaalida waa soo maraya maxaa loo suuq gee waaye caalamka loogu baahi waaye warnimada qanadumisaa tihiine dowladda soomaaliya cudurkan difaac adaga ka geshay ma dhagaxantii la soo badiyey ma ciidamo cusub ayaa waddooyinka lagu soo daadiyey war majiidka intii hartaa la xihay karoonigoo kashakiyay shal wareega ha bilaawatay wareeg kalemaana wetiilayidhi dadku yo isku imaan afkana ha soo duubtaan ee maxaa isku kin keenay war kalamaan karood waa ka horrayse iga fogow adaan bakaashikiiya war warka ha ii dhexgelinine madaxweyne farmaajo wuxuu yidhi dowladda soomaaliyeed waxay u taagan tahay ilaalinta badqabka caafimaadka dalka ra-iisul wasaare khayrana shir deg dega ayuu qabtay waxayna xukuumadda ku dhawaaqday in muddo shan iyo toban maalmood ah la joojinayo duulimaadyada caalamiga kuwii baxay idinku imaanayeyba war madaxda gafuurku ma u duubnaa markay warka soo saarayeen naga tag gafuur duuban shabaabaan ku nacay war dowladda duulimaadkii caalamiga ahaa ee joojisay jaadkii kenyana waa imaanayaa see isu waafajisay war lijoojiyaano binaan lijiifiyaano binaangu war haddaannu somalilan nahay waxaannu joojinnay waddamada jaarka nalaa duulimaadyada ka yimaada sida kenya soomaaliya iyo jabuuti war somalilan kenya xuduud lama leh liiskaas etoobiya ma lagu daray war etoobiya jaar ma nihine walaalaanu nay war etoobiya daha dabadiisa idinka maamushaa soo maa adeer burcay hargeysaa nagu kala bixinina dac isugu bayra war musabixii oo ka hadlay cudurka koronaviruska wuxuu yidhi adduunka laba siistan baa lagaga dhaqmaa qolo waa qolada shuuciyadda digtoytarkaa sida shiinaha iyo ruushka oo kale qolona waa qolada dimuqraadiyadda ee reer galbeedka markii uu dilaacay cudurkan korona qoladii shuuciyaddu way ku guulaysteen cudurkan inay xakameeyaan sababtoo ah amarkoodaa fulaya halka qoladii dimuqraadiyiinta xorriyaddu ay u taaglaayihiin ilaa iyo hadda war muuse waxa uu qil u samaysanayaa keligii taliginimadii lagu xamin jiray warwarka muuse waxbaa ka jiraan filaya sababtoo ah magaaladii uu ka bilowdo cudurkan ee wahaan ee shiinaha bukaankii u dambeeyey shalu ka baxay isbitaalka dhakhaatiirtiina waa dabaal degeen war ardadii soomaaliyeed ee joogtay shiinaha weli ma laga keenay mase meesha jiraan war nimayahow facebooka waxaa ka bilaabatay dadka in la baro sidii loo farxasho waxaana bilaabay madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed iyo cabdiraxmaan cabdishakuur war sheekh shariif wuxuu yidhi cudurkan waa masiibo ilaahay keenay qof kastana waa inuu ka taxtiraa nimaya weligeedba soomaalidu waa faradhaqan jirtee markaambeynkii siyaasaddaa halkaa galay jiroodii li sheegaya haddana mu'aarad iyo muxaafadka nagadeenna war abi axmedaa bilaaba fardhaqan horta ma dukada abi axmed ha farxashe war madaxweyne farmaajo dadkii qaraxa ku dhammaaday markii uu tacsiinayey waa kii taayiga u xirnaaye tokadan isagoo taay lahayn uu soo fadhiistay borotokoolkii tacsidaana ka muuqatay war madaxtooyada haddii awal dadka galaya qarax laga baari jiray hadda fayraskuyaa laga baarayaa baa layidhi war maanta guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka cawid ayay madaxtooyadii baaristu ku bilowday war guddoomiye ku-xigeenku istaaf ma wadan miyaa waxa uu diidi waa in la baaro war wasiir khadiijo weliba ertay libee lama mee baaritaanna ma ogeli ma ku dartay aryaadhaha idinkoolis wareerin anigu waxaan dhihi lahay how kadeedkiiyo kaadidaadan kariim allow naaga kor qaad kadeedkiiyo kaadidaadan kariim allow naaga kor qaad warwar mahaysiina shirkii puntland maantaa la soo xirayaa baa layidhi hayehe yaayow dembi ka gala mugga la soo xiraayo xabsigeese lagu xiri rabaa doodisutaag miyay ku dhawaaqeen war ma jumhuuriyaddii barakaysnayd ayay ku daydeen somalilan miyay ku biireen bawa puntland garan maysaaniin waa hooyadii federaalka waana tashatay hooyo adiga mudnaa shale aan maqli jiray ku dayo puntland ku dayo ayaan maqli jiray aniguna wareyskaas nabadii nolola koobiyeysay waxayna dhaheen igu dayo walaal nagu dayo ee waa codku xaraarkaas ilaahayow kuwaan yaa toog naga shibiya maaraya baa xishoodii maxaa kugu dhacay war ee dhacay naga jooga waxaa idinma sheegine shirkii puntland ka socday waa la soo xiraa layidhi war murtiyeedka naga sug maa ka wadaa bun ma laga dubtay he wixii ka soo baxa ma la shaaciyehe mase waa laga qanuudo war wasiiru dowlaha maaliyadda soomaaliya oo shirkaas ka qayb gala wuxuu yidhi puntland gobollada ka maqan waa inay soo dhacsataa marka waxaan la yaabana wasiir dowladda federaalka ka tirsan oo dhahaya puntland gobollaha soo dhacsato yaa laga soo dhacsanayaa yaase loo dhicinaya war wasiirka sinsheego haytan kii hata ka hor baarlamaanka dhahaysni eraay ma aha afkiina garan mahayo war baa idinka khasaarayn eraay ma aha weliba gabyaaladii puntland la saadi ma aha madeeyow hadda laftigeeda ayuu turjubaan u baahan yahay hadalkaada uusan garanayn war dowladda waa four point five jawaabta ninkaa wasiir maareeyaan ka sugaynaa haa warka eedan kasi lafageriyo lasku dhawow ma aha war xidigaha nabadiyo noolaa isku dirinina war wasiirka arrimaha dibadda cawad wuxuu yidhi madaxweynaha puntland waxaan ka codsanaynaa inuu muqdisho noo raaco rogo meelolakaliiri lifad oo haye war madaxweynaha micirkaa loo dirayaa yaa sida cabdijaranaa loo xiraa min in la rabo war wasiirka kalluumaysiga wuxuu yidhi madaxweyne deni waxaan ka codsanaynaa inuu mar kale garooga gogol dhigo oo uu isu keeno dowladda iyo maamul goboleedyada yaa deni gogol tii hore looga kala tegayo gogol miyuu u howla yahay war guddoomiyaha xisbiga himilo qalan xildhibaan saleymaan wuxuu yidhi dadka maanta talada haya doorasho diyaar uma aha warwar mahaysaana guddoomiyaha maxkamadda gobolka hiiraan wuxuu dacwad ka gudbay guddoomiyaha gobolka hiiraan iyo taliyaha asluubta gobolkaas wuxuuna ku eedeeyey in maxaabiis ay xabsiga dhexe ka sii daayeen warnimaya war ma haysaane taliyihii ciidanka c i d dee somalilan ee gobolka laascaanood waa la dilay asagoo weliba gurigiisa hor fadhiya war taliyaha waxaa la yidhi wuxuu gacanta ku hayay baaritaanka dilkii loo geystay guddoomiyaha maxkamadda gobolka sool war niyo arrinkani waa cuuladaba la soo geliyo annakaygi ka bakawntay baabaad maraysaa somalilan yaa intaad wax baarbaaraysa yaan adiga bag lagu dhihin ma maqlina miya warnimadan waxaa la yidhi afar nin oo soomaali oo talyaaniga ka timid ayay dowladdu karantiishay toddoba nin oo talyaani oo bixi rabtayna dowladda soomaaliya ay ka codsadeen inay sii haysa maadaama dalkooda coronavirus fara ba'an ku hayo iya kuna meelaan aadna ma naqaanana karantiila miyay dhaheen bad xarootay waa lagu yaqaan inay rabaysaay adigaa xuduud u dhawey kaa war maqashaay allah iyo wasoodayna waa ka cabsanaynaa webi guray dhexdii waa sidii bahol caloosheede qalbiguu waxyeelaynaya aragga kiisaay allah iyo hano muujin waa ka cabanaynaa kollay dooni maysaan bilshooy gabay intaa dheere anigoon murtida yaabka badan idinku sii waalin oo weliba soo waabiyo dox isugu keena oo daaqa si ugu xasilo tanag bocoolaystay mid kaloo jeclaatiin intii laga samaynayo kobadaas ma sii qaata waa soo afjaraya aryadhaha hore waxaa loo yidhi biyabaadeed ma bejiyaan banaanaa u maa soo baaxan biyabaadeed ma bejiyaan banaanaa u maa soo baaxan abdulowgeeg adin hooytii magadarneogawhe war yaabyaabana iyaad la sugi yaabka ku hor yaalla yaa yaabanan adiga ahayn
aad bay u mahadsanyihiin saaxiibada kalmaana ay ahaayeen dhegaystayaal waxaa jeclahay inaan intaasi ku soo afmiro barnaamijkii falaqaynta wararka rediyo cadaado maanta halkan idinkaga tabinay idiin soo saaray anigoo ah xamiya ashraf karaama waxaana farsamada igaga saacidayay saaxiibkayga cabduqaadir dacwo intaan barnaamijkan iyo mid kaloo ka qurux badan ku kulmi doono waxay idinkaga tegayaan sidaasi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo heestii bilowga barnaamijka idiin ballanqaaday oo ah igada igada qabiil waa daran mhm
qabiil way dhawartale igada igada qabiil way tuleeyaye igada igada qabiil qarmaayte igada igada qabiil way dhawartale igada igada qabiil way duleeyaye igada igada qabiil qaran baa iteeqe igada
waysigada maabtida dayacan qabta dhexdigaygada darajadu ku helo dowlad kumaan noqde igada qabiil qarmayde igada igadaa qabiil way gabar jaray igadaa igadaa qabiil way duliye igadaa igadaa qabiil qaran baayde
igadaa qabiil way gabar jaray igadaa igadaa qabiil way duleeyay igadaa igadaa qabiil qaran baa ii deeqay igadaa
isku dayn bulshaa waxa kala tarkiya iga daa dadka qooshigoodana imaa tarkiya iga daa dulligan gallan degta enaye iga daa qabiil qarma ideeqe iga daa isku dayn bulshaa waxa kala tarkiya iga daa dadka qooshigoodana imaa tarkiya iga daa dulmigan gallan degta enaye iga daa qabiil qarma ideeqe iga daa igadaa qabiil way dabar jaray igadaa igadaa qabiil way duleeyay igadaa igadaa qabiil qarama ibteeqi igadaa
igadaa qabiil way dabar jaray igadaa igadaa qabiil way duleeyay igadaa igadaa qabiil qaran baa ii deeqay igadaa
isku duubnimo dow kugu hagtayna doon midnimada dalka kooxu doorisayna doon danta guudayaa dooyee igadaan qabiil qaranba ay deeqee igadaa isku duubnimo dow kugu hagtayna doon midnimada dalka kooxu doorisayna doon danta guudayaa dooyee igadaa qabiil qaranba ay deeqee igadaa igadaa qabiil way dabar jaray igadaa igadaa qabiil way duleeyay igadaa igadaa qabiil qaran baa ii deeqee igadaa
igadaa qabiil way dabar jaray igadaa igadaa qabiil way duleeyay igadaa igadaa qabiil qaran baa